munaasabadan waxay titay ka qeyb galeen waalidiin odayaal iyo ulma-udiinka magaalada beledweyne iyo ujeedadii haytay in shahaadooyinku guddoonsiiyey arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka ee qowlka eebe ardaydan yaweybayo haytay dufcadii saddexaad ee ku qalinjibiiday madarasada umul qur-aan waynayo deereena tumay lama arday ardayda xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka baratay xaflada ku akhriyay aayado ka mid ah qur-aanka waalidiinta awlaada qur-aanka dhammayti marti sharafta xaflada ku qeybgal leh iyo odayaalka magaalada yayoona hadalla ammaan iyo mahadcelina hanjeedi macalimiinta iyo maamulka madarasada umul qur-aan marka xigtana macalinkeenna ciyaalka noo soo wax baray iyo waalidiinta sharafda leh dhammaan intii kasoo qeybgashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amaakin midda la yimaado midda ugu sharafta badanna ah oo lagu weynaynayo qur-aanka kariimka farxadda maaragtay lala qaybsanaya ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka midda labaad insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa ardayda iyo waalidiinta soo agaasimta xafladan quruxda badanne ku soo bixda waqtiga juhdiga dhaqaalaha maskaxda aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa mar labaad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadbu awalan marka koobaad ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala lagu soo kulmiyey xafladan qiimaha badan ee maaragtay waxawaaye si qurux badan loo soo agaasimay waxawaaye xafladaas oo maaragtay qalanjibin ah arday qur-aanka ka dhammaysay madarasatu umul qur-aan litaxfiid alqur-aan macallinkana uu yahay macallin axmed macallin axmed xuseen xiire khayr allah siiyo macalinka maaragtay juhdi iyo dadaal fara badan ayuu ku soo bixiyey meeshaan maaragtay iskama imaanin iyagoo ilmaha maaragtay waxuu ahay abtidaa oo kookooha u keenay anigoo maaragtay ku hadlayo afka waalidiinta uu soo saaray oo maaragtay uu soo tadbiyeeyey juhdigii ku soo bixiyey meeshaan in maaragtay quruxda badanna iyo maaragtay iyagoo qur-aanka dhameeyey oo qur-aanka xifdisan ee meeshaan maaragtay kusoo kulmaa asigaa maaragtay sabab u ahay intaas bacdigeed walaalayaal runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu maanta u suurtogeliyey qayb bulshada ka mida in maanta qur-aanka ay dhammeeyaan qur-aanka waxaad ogtihiin muddo dheer ayuu u baahaya in la bartaa marka dad badan bay u suurtogelinaya in qur-aan dugsi ay tagaan ilaahay baa u suurtogeliyey dad badan oo dugsiga yimid ayayna u suurtogelin maanta qur-aankay dhammeeyaan marka ilaahay baa u suurtogeliyey waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu la doonay waa inay nicmadaas ay ka aqbalaan ku raalli ahaadaan ilaashtaan suu ilaahay subxaana wa tacaala ugu siyaadiyey marka nicmadaas weyn runtii waa ilaahay subxaana wa tacaala inuu mahad celinaa dhammaantaa inna macallimiinta haddaan nahay si khaas waxaan ugu faraxsannahay in madarasata umulquraa ay maantay macallimiinta ku soo biiriday macallimiin ka turjumaayo oo ku soo biiraayo qismka macallimiinta maadaama ay boqolkii afarta dhammeeyeen waxaan dhihi karnaa waa macallimiin maanta wixii ka horreey waxay ahaayeen arday waxaa looga baahan yahay marka wixii hadda ka dambeeya magaca macallin ayay qaadanayaan